waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali wallaahi niyo xaaladda guud ahaan ma xuma oo horey waa loo socdaa su-aasha taas ma ah laakiin waxaa weye adduunkan hore u socdaa marka adduunka xawaarigu ku socdo hadduu kaa sarreeya kaa ku socoto adiga ma socotid wey jawaabta macnihi haddii laba boqol oo kilomitr saacadii adduunka ku socdo oo adigana aad boqol iyo konton soo gaartay macnaheeda maaha in adduunkii la tartamayso weli waa dambaynaa marka yes waa socnaa horey waa u socnaa laakiin sbiidka anaga aad buu u gaabiyaa that's uh, jawaabta kooban intaas wey waa garta marka ma dhanka siyaasaddan ka gaabinaad is leedahay ma dhanka dhaqaalahan ka gaabin xaggee gaabiskaas ka imanaya labadaba waa la- waa laska dhaliili karaa anaka soomaaliun baan nahay, runta in lasoo sheegaa fiican yani dhaqaalaha haddaa eegto waxaa dooda weyn ay ka taagan tahay keeg haddaan ku tilmaamno dhaqaalaha soomaaliya keeggaa sida loo jarjaraa wey su-aasha annagana waxaan rabnaa inaan dhahno bal horta keega hala weyneeyo keega hadduu weyn yahay oo laga gudbo waxaan maalmo bila leeyahay canshuur baa la ururiyaa iyo askar baa mishaar la siiya iyo haddii laga gudbo la yirahdo bal keegii wuu weynaaday marka ummadda o dhan waxbaa gaari kara laakiin hadduu focuska anaga saarnaada keliya keegii yaraa lahay see loo kala jarjaraa weli hore uma socono dhinaca siyaasadda aad ba wada aragtaa yani f- enerjiga iyo oxygenkii siyaasadda waddanka o dhan waxaa qaatay arrimahan gobollada Ee, guud ahaan see u aragtaa isqabqabsigaas gaar ahaan weliba jubbaland iyo dowladda federaalka u dhexeeya arrintan waa arrin eh, loo baanaa in mar hore laga fikiro yani in meeshay maanta taagan tahay soo gaarto maba ahaynba marka horeba yani waxaan maaha wax cusub oo oo accidentala yani waa la wada arkay in federaaldan u gudubnay in bawarka dowladda centraalka inuu yaraanayo oo devolve wax la yidhahdo la sameynayo oo bawarka uu gaarayo gobolladoo dhan ama federal stateska haddaad doonaysa inaad dib ugu noqotana marka waa in structure la sameeyo la yidhahdo federal ma jiro laakiin dhexdhexaad wax ma ma soconayso marka ma noqon karno anaga dowlad federaala haddana samtam aanan federal ahayn ama mid un baan nahay ama mid kale un baan nahay laakiin waxaa moodaa hadda labadii inaan rabno inaan madaxaas u gelino marka dhibaatada ugu weyn aniga saasaan u arka inay tahay waa garta marka dowladdu iyadoo dabcan ka jawaabayso ee, doorashadii ee, axmed madoobe uu kusoo noqday oo aysan raalli ka ahayn oo iyadu qayb ka ahayn xanibaad dhanka diyaaradaha ay kusoo riday ee, dadka qaar waxay aaminsan yihiin dee dowladdu inay xaq u leedaho iyadu ee, maamulka hawada haysato qaarna waxay aaminsan yihiin de waaba markii ugu horreysay oo soomaaliya iyadoo la soo noqotay ee, nidaamka diyaaradaha haddana shacabkeedii hadda xanibaad kusoo rogtay marka arintaas xanibaadda diyaaradaha kismaayo see u aragtaa ma arrintan horta arrin muhiima wey aan kala qaad qaadno yani it needs to be unpacked sababta waxaa weye waxyaalo badan ayaa soo dhexgelaya arrintan midda ugu muhiimsan wax kasta ka muhiimsan waxaa weye horta marka hore in isla fahmo roolka federaalka uu ka ciyaaro markay dowladda jirto wixii ku saabsan ama cirka ama badda ama difaaca ama foreign affairska laskuma haysto waa federal job laakiin dowladdiina waxaa laga rabaa leadership inay la timaado oo tirahda annakaa hadda leadershipka hayno oo si nidaam wax lagu wado laakiin hadday dowladdii taas ka gaabiso of course federal stateskiina marka wax kale keenayaan marka arrintan waxay ahayd arrin ridhi laga fikeri karay oo lasii xallin karay intay gaarinba shalay mise daraad waxaan arkaya hadda wasiirka arrimaha dibadda oo soo saaray sida doorashada ama habka eh, jubba la rabo in lagu maamulo wasiirka arrimaha gudaha ah taasoo kale waxaa la rabay inay imaato ka hor intii doorashadaba dhicinba laakiin mar doorasho dhacday say rabtaba ha ku dhacdo qofkii rababa hala doorto yani aniga khalad iyo sax midna ma oranayna taa badda sheekada nooma taalo laakiin inaad tiraahdo marka haddaan samaynaynaa oo wax kasta la yirahdo waa markii ugu horreysay it's already too late the card is out of the bag marka waxaa moodaa timingka anaga inuu marar walba uu synchronized un ahayn marka taasoo kale waxaa lala yaaba marka sidee ku oran kartaa hadda mar waktigan la soo gaaray in la yiraahdo hadda ayaan waxaan samayn lahaa habkii loo samayn lahaa doorashada kismaayo ka dhacday oo dhan aniga malihi sax bay ahayd iyo khalad bay ahayd taa dad kale u taallaa oo amuurahan laga badayo marka inta oo processku maa rabaa inaan focus ka saarno waa gartay ee, taasi sidoo kale waxay dhalisay in madax ka qaybgeli lahayd caleemasaar ee, ka dhici lahaa kismaayo airboortka loo diido madaxweynihii hore uu ka mid yahay taa laftigeeda ka war arrimahan oo dhan waa arrimahan kuu sheegay wey annaka mar walba oon rabnay in wax la xalliyo waxaa moodaa in mashaakilaad badan madax lasu gelinayo waa la kala qadqaadi karaa we can unpack masalan in qofka soomaaliga uu uu xaq u leeyahay inuu socdo waa human right qofka soomaaliga inuu hadlo waa human right qofka soomaaliga inuu sharci jibinina ayadana waa sharci dowlad u yaallo wey marka haddii laakiin wixii o dhan lasu wada geliyo madaxa marka wax badan baa halaabaya marka waxay ku- ka- waxay ku quruxsanaan lahayd in la yidhaahdo dowladdii go-aankan bay gaartay lama jibin karo Waa rule of law annagoo dhan waa inaan muwaadin baa nahay waa inaan sharci araanaa laakiin waxyaalaha kasii waaweynna waa in la tixgeliyaa oo qofka soomaaliga sida hadda australia u joogno oo kale xuquuq baan leenahay yani adiga hadda australia joogtaa inaad melbourne ka tagto sydney tagto xaq baa u leedahay haddii lagu diidana waa inay jirtaa maxkamad kuu diiday oo odhanaysa ma dhaqaaqi kartid oo xabis baaba ku jirtaa laakiin haddii labadii madaxa la isu geliya wax badan baa halaabayo marka arrimahan o dhan marka waxaa moodaa inay u baahan yihin in la kala qaadqaado oo la yidhaahdo yaan wax oo dhan hal mar laga dhigin hal mushkilad weyne mushkiladdii nafteeda hala kala qaadqaado oo ha loo qeybiyo waxyihii kala leedahay waa gartay waxaa aada baryaan iyaduna u socotay ee, soomaaliya oo bangiga adduunka iyo i m f ta iyo dalalka deymaha ku lahaa dayn cafisku aad buu usoo noqnoqday wasiirka maaliyaddu dhowr goor ka hadlay guud ahaan arintaas siday u socotay iyo sida dowladdu u wajahday iyo siday uga hadashay ka war Waa tallaabo fiican wey yani dowladda soomaaliya waxyaalaha lagu ammaani karo oo maanta aan odhan karno aad baa lagu farxi karaa waxaa weye in arrintan deynta la saxo waqti badan bay soo socotay laakiin waxaan rabnaa ummadda soomaalida inay fahamto deynta dowladda lagu leeyahay waa deen waddanka lagu leeyahay wey farmaajo iyo khayro biri hadday tagaan oo deyntan aan la xalinin deynta weli way taagan tahay ani adigaana lagu leeyahay iyo ilmahan dhalnay markay sii gudubto generation kale lagu sii leeyahay deynta way sii badanaysaa infact website baa jira yidhahda soomaali away com oo ku tusaya inta bilyan ee lagu leeyahay iyo inta halka qof ee soomaaliga lagu leeyahay marka waxaan ku dhiirigelin lahaa ummadda soomaaliyeed haddaa rabto inaad ogaatid deenta lagugu leeyahay ilaan qofka soomaaliga ayaa lagu leeyahay deentan ma aha markaan dhaano waddanka soomaaliya dhagaxyada iyo badda ma aha waa dadka anaga soomaaliya tobanka anaga milyana meesha ku nool deentasna lagu leeyahay marka waxaa la rabaa inay dowladda xaliso waana wax lagu farxo weye in laga shaqaynayo laakiin waxaa kasii muhiimsan in go-aan degdeg laga gaaro waayo deentu way sii badanaysaa marka aniga adiga iyo ilmahan dhalnay iyo ummadda soomaalida oo dhan deentu lagu leeyahay weligeed way taagnaanaysaa ilaa la xaliyo marka waa arrin u baahan dadka inay fahmaan deentan maaha deen haddaan la xalin tegaysa maaha weligaana waan lagu lahaanaya by the way si dadkay usii fahmaan deentan nafteeda waxay tahay hal bilyan oo ka mid a deentaas oo soomaaliya lagu leeyahay bentagonka maraykanka ayaa kule soomaaliya deentaas oo soo martay deenta adduunka lagu leeyahay wasaaradda difaaca difaaca ee maraykanka marka aniga haddaan eh, kaftan ahaanba u dhahno eh, bentagonka maraykanka hal bilyan oo soomaaliya ku leeyahay koley iskuulle iyo beero laguma furin yani waa garan kartaa bentagon muxuu iibiyaa wuxuu iibiyaa hub iyo diyaarada iyo wax dad lagu laayo soo maa marka waagii siyaad baree lacag wan bilyan oo soomaaliya deen la siiyey in wili hadda lagu leeyahay qofka soomaaliga dhashay labaatan jirka maanta jooga soomaaliya shuqulba kuma laha arrintaas labaatanba maaha hataa qofka soddon sano jira maanta shuqulba kuma laha waayo waxaan waxaan waxyaalo seventies-ki iyo sixties-ki dhacay marka waxyaalahaas oo kale dadka marka inay fahmaan waa muhiim wey oo la yidhahdo war waxan khayriya farmaajo laguma lehe diintan baahilo markuu ka taga berri meeshan weli way taagan tahay haddaan la xalinin waa gartay laakiin nidaamka hadda dowladdu u wado waxaad moodaa mararka qaarkood inay bixinayaan sawir ah waana la- waana laga cafiye lacagtii ama mar dhow baana laga cafinaya dadka qaar laakiin waxay qabaan waa process dheer oo iyagu ay bilaabeen laakiin laga yaabo inuu sanado socdo ama ka horba ayagaba yani arrintan maaha arrin shalay bilaabatay waxyaalaha masalan dad badan ay ku dhalinayaan dowladda waxaa weye arrintan odhanaysa wax walba markii ugu horreysay wax la yidhahdo markii ugu horreysay maba jiraanba adduunka wax maanta cusub maba jiro wax walba wax soo jiray oo wax un lagu darayo marka horta waxyaalaha aan rabnay inay dowladda fahamta ama wasiirada hadda jooga ay fahmaan ama baarlamaanka xataa uu fahmo inay tahay waxaan incremental dowladdan dowlad baa ka horreysay mid kalea kasii horreysay mid kalea kasii horreysay mid walba waxbay samaysay laakiin cid weligeed tiri mala waa markii ugu horreysay qof walba wuxuu ku dari karo wuu ku daray kuwana wax badan bay ku dareen oo fiican waan is welcome laakiin inaad tirahda mag wixii hore waxba kama jiraan ama la tirtiro wixii hore oo dhan oo lasoo bilaabo waa arrin yani laga roon yahay marka isku soo wada duub marka hadda waxyaalahan aan ka hadlayno oo dhan yani waa rool dowladda u yaallo wey yani dowladda maaha inay tiraahdo shaqo ee marka horeba u taalay wax weyn baa la qabtay by default wey yani sh- dowladda soomaaliya shaqooyinka u yaalla waxaa wey inay mishaar bixiso maba ahaba wax adiga aad ku faanta ama aad tirahdo waxbaan qabtay yani inaad tirahdo gurigeyga ayaan aan- ayaan qurxiyey That- it's a job for you it's a, wax- uh, it's not a news Waa- waa shaqadii lagu doortaad leedahay Ah.
Eh, waxaa kaloo jirtay eh, dhowaan hadda eh, magaalada muqdisho lagu qabtay barnaamij sidoo kale la leeyahay waxaa la isku xirayaa bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda En, eh, markaad wadamadan oo j- kaloo joogtid eh, macno weyn samayn mayso marka iyaduna ma wax eh, la buunbuuniyey runtii wax weyn ahayn baa se see la isugu xiraa wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe والله aniga nafteeda waan akhriyey warkaas waana daawaday prime ministerka oo shalay ka hadlaya oo aad ugu dhiirigelinaya barlam- eh, bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda oo isku xirmay aniga i t wax yar baan ka aqaanaa Eh, dhowr iyo labaatan sana ayaan kusoo jiray industriga ku faani maayo inaan wax badan ka aqaan laakiin marka taasoo kala arko uma arkin rocket science yani uma arkin wax yani Wax weyn oo balaaya adduunka ge- gariirin kara marka haddaad adiga online banking haysato accountigaada inaad aragto mucjizaba ilamaha aniga like haddayba noqotayba oo heerkaasba la joogo ayada nafteeda okay aan ku ammaano dhahno dowladdii tallaabay hor u qaaday oo hala sii wado laakiin hala siiyo waxay u qalanto ummaddana ha fahamto waxaan la leeyahay yani bangi iyo wasaarad baa isku xirmay yani equivalentgeeda muxuu yahay yani maxay u dhigantaa marka haddaad dib ugu noqon waa un arrintan ka hadlayno oo kalun weeye in yani uu yidhahdo qof uu yidhahda mishaar la bixiyey waa achievement mishaar la bixiyey waa by default qof ku shaqeeya xaq buu kugu leeyahay yani bixiso ma aha yani wax lagu faano ma aha yani waa gartay eh, b- wasaaradaad soo haysay dabcan isgaarsiintay ahayd telecommunicationka i t-gan iyo aad ba waxaa ka taqaanaa iyada laftigeeda dowladdu hadda intay joogtay wixii idinku waagaasaad qabateen aad joogteen maxaa lagu soo kordhiyey maxaa ka socda maxaa lagu ammaani karaa dowladda maxaa lagu dhaliili karaa markay noqoto dhanka isgaarsiinta isgaarsiinta soomaaliya runtii wax aada loogu faano wey yani uh, wadamada afrika waxaan ka midnahay wada- dowladaha aada ugu horreeya dhinacaaseetu yani ma aha waxaan aniga isku faananaya ama wasiirka hadda jooga ama kii ka horreeyey waa shaqo soo socota wey aniga mar walba dadka waxaan rabaa inaan xasuusiyo magacyo badan baa jira laga soo bilaabi kara kaftan haabaan kuu sheegaya magacyada fuul kuu sheegi maayo waxaa jiri jiray magacyada masalan jangeli juriile jahaweyn cabdikariin jaamac eh, jahaweyn eh, cilmooge maxamed ibraahim ilaa canshuur intoo dhan wasiiray kasoo noqdeen wasaaradda telecommunication mid walba waxbuu ku daray qof waxaa leeya ma lahayn qof walba inta tafartiisa buu ku daray marka heer baa lasoo gaaray laakiin meelaha la rabo in laiska taabsiyo waxaa weeye hadda aniga maanta muqdisho joogo oon rabo inaan adiga ku soo waco oo si aan kuu soo waco aan mobile kale u baahdo dib baa loo noqday hore looma soconin ayadoo uu sharci jirin ayadoo uunan jirin een, hay-ad eh, isgaarsiin waxba jirin ayay isku xirnaayeen shirkadaha soomaalida ayadoo maanta uu sharci jiro oo hay-ad jirto oo dowladdii ay xoog leedahay inaad tirahdo muqdisho si aan shirkad kale u waco inaan mobile kala iibsado aniga waxaan u arkaa hal tilaabo gadaal u dhacday laakiin taa dhaliil yarin wey waana iska kaftan oo fariinaan u dirana wey dowladdan leenahay waxyaalaha loo baahan yahay waa in la saxo bas maxaad loo sixi waayey laakiin taas eh, macnaha waxaa ka wadaa haddaad eh, hurmuud telefoona leedahay oo aad rabtid telesom telefoonkooda inaa wacdi waayo inaad telefoon kaloo telesom samaysatid wallahi Maxaa arrinta khaldan?
koley uh, arrinta waxay u taalaa dowladda iyo, iyo wasaaradda maamulkaas hayso dadka dad aan isku fiicanahay way asxaabteeda weye marka dhaliil weyn uma arka laakiin waxay ila tahay un inay howlo kale jiraan oo mashquulinaya oo focuskooda saaran yahay marka farsamo maaha waa rabitaan la-aan baa meesha ka jirta labadaba way noqon kartaa laakiin kolley su-aashaas waxay ku fiicnaan lahayd maanta inaad weydiin karto dowladda iyo wasaaradda arrintaas maamusho laakiin arrimahaas way ka weyn yihiin hadda masalan wiigan shir weyn baa ka dhacay adduunka oo boostooyinka looga hadlayo oo la rabay in lagu yani bedelo qiimeynta boostada adduunka laskaga diro aniga ma garan karo maanta soomaaliya boostada heerkay maraysa laakiin waa waxyaalaha u muhiimsan wey waayo hal milyan oo soomaaliya dibadda joogta oo u baahan dadkooda soomaaliya jooga inay wax u diraan kuwa soomaaliya joogan ay u baahan yihiin inay kuwa dibadda jooga wax u diraan marka in lagu noqdo waxyaala yaroo startups masalan annaka aan samayno oo kale oo dadkan soomaalida ee dibadaha jooga sameyn masalan eken com oo kale oo maanta ku keeni kara buug adoo xamar jooga howlahaas howlo dowladdu yaalay ahayn oo la rabo inay qabato laakiin hadda waxaan akhrinayaa waxoogaa war fiican oo odhanaya soomaaliya iyo dowladda waxay heshiis la gashay turki oo nooga kaalmeyn doonta arrimaha boostada waxaan o dhan waan soo dhaweynaynaa annaka wixii waddanka hore u wadaay o dhan its welcome laakiin xoogaa un- in xoogaa speedka inuu sii batun baa sii fiicnaan lahayd xoogaa si aan adduunka markaa aan ula qabsan karno waa gartay arrimaha eh, xawaaladda laftigooda waa- qaybay ka yihiin oo isgaarsiinta iyo soomaalidu xawaaladaha ay dirsatay iyo eh, bangiyo badan baa diiday in xawaaladaha loo diro dood badan baa jirta facebook eh, barnaamij liberal yirahdo soo wada had ka hor aad aada nooga sheekaysay maxaa iska bedelay arrimahaas Uh, facebook uh, shirkad weyn wey oo ka weyn wadamo badan oo adduunka jira yani wadankay ka jirto maraykanka ayaaba celin la oo macnihii controli la yani this is how difficult it is marka facebook lacagtuu rabo inuu sameeyo ee la yidhahdo libra waxaa u baahan tahay inaad haysato wallet la yidhahdo calibra yani sheeko dheer wey laakiin aan soo koobno hadday u marto oo facebook ay ku guuleysato financial systemka adduunka aan naqaano o dhan baa bedelmi doono marka waxay ku tusaysaa xawaari yani speedka uu ku socdo technologiga wadamadii naga horreeyey ee waxaan ay kasoo bilowdeen ayaaba weli controlila annaka marka xageen joognaa way su-aasha waxaan joognaa marka meel aad weli u dambeyso oo la rabo inaan la qabsano on ogaano masalan haddii facebook beri ay samayso lacag yani ay adduunka la isticmaali karo shilinka soomaaliya xaguu tegaya dad soomaaliya waxaa jira hadda isu tegay oo warqad qoray la yidhahda e shilling e shilling waxaa weeye maxaaba lacag loo daabacayaa soomaaliya wasiirka aniga maaliyadda bayla wuu ku mahadsan yahay inuu yidhaahdo eh, lacag baa la daabacaya soomaaliya laakiin su-aasha kasii weyn waxay tahay maba loo baahan yahay horta marka hore in shilling la daabaco adduunkiiba hadda digital buu noqdaa leedahay halkaas loo saaro.
yes of course marka su-aalahan lasma weydiinin waayo adduunka marka wax la qabanayo waddankanaan joogna hadda masalan haddii maanta dowladda doonaysa in wax samayso consultation baa jira aniga adiga waxaan nahay australian citizen waana la weydiinaya waxaa la leeyahay, maxaa ka qabtaan haddadan aan kula hadlayo saddex afar consultation baa socda oo oranaya war arrintan maxaa ka qabtaa adiga fikradaada dhiibo annaka waxyaalahaas xoogaa waxaa moodaa inaan waqti aan u haynin waayo energyga aniga iyo resourceska aniga meelo kale ayuu aaday oo waxaan ku mashquulsanahay local politicski yani goboladii iyo rejimadii iyo waxyaalo kale oo laga kaaftoomi lahaaba marka haddaan soo kobna arrintan facebook iyo lacagahan digitalka ah, su-aal meesha saaran wey yaa soomaaliya lagala tashtay oo la yidhi war maxaa ka qabtaa haddaan intaasoo milyan aan gelino si lacag soomaaliya loo daabaco lasama weydiininba dowladda waxay tiri waxaa la daabacaya lacag aniga marka waxyaalo badan baan ka qoray arrintan mid ka mid a waa very critical oon leeyahay why throw good money after bad money maxaa lacag run oo fiican aad ugu tuuraysaa lacag kaloo xun oon waxba tari doonin waayo qofka soomaaliga maanta jooga wuu ku faraxsan yahay the digital money yeel baa jira masalan yeel waa ab soomaalida isticmaasho weye hormuud baa mid samaysatay e v c baa jira telesom baa samaysay waxyaala keyr caadi ah marka ma kuwa lasii weyneeyo oo lasii fiicneeyo maxaa dib loogu noqonayaa laakiin dhibkooda beri dhaweydoo e v c da muqdisho ay ay dhacday dadkii o dhan baa madaxa isla galay dadkii gawaarida soo kiraystay bajaajka iyo dadkii kiraystaa madaxa isla wada galay sababtoo dadkii lacag ma haystaan systemku hadduu labaatan iyo afar saacadood maqnaado waxway waddanka oo dhan shutdown buu noqonayaa so dhibaatadas see looga hortegi karaa marka aniga koley tan si clear waxaan kugu sheegi karaa howshan aniga waxaan u saarayaa miiska khayra prime ministerkeyga waddankeyga oo liidarkeyga oo aniga aan ka dambeeyo oo waddankeyga ii maamulo maanta miiskasii saarantay wasiirka maaliyadda miiskasii saarantay wasiirka telecommunicationka miiskasii saarantay waay qofka soomaaliga ee toban doolar ama boqol doolar ee ugu jirto mobile money company waxaa la rabaa in la oran karo war boqolkaada doolar dowladda ayaa kafaala qaaday oo dee shirkada istaagta ama sistamkooda shaqeyn waayo boqolkaada doolar ma dhumin sababta maxay tahay haddaad boqol kilomitr u socoto east ood kenya tagto boqolkaada doolar ee embesa ku jiro dowladda kenya ayaa kafaala qaaday oo odhanaysa haddii embesa oo dhan qarxato berito ay baaba'do boqolkaada doolar waad haysataa ma dhumin why there is a trust account oo ka furan central bankigoo lacagta ay ku jirto waxaad ii sheegtaa adiga ba hadda media ku jira tahay lacagtan ku jirta all the somali mobile money industry hagee taalla yani dowladda soomaaliya meel miyay ugu sheegi kartaa lacagtaas ay taalla maanta su-aalaha la raba in isweydiiyo wey haddaan rabna inaan si honest wax isu weydiino
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali